waxay uga hadleen shirka jaraa'id ururada bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go-aanka maamulka koonfur galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha khaliijka oo ay kula safatay wadamada imaaraadka iyo sacuudiga waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalk ay ka qaadatay khilaafka khaliijka islamarkaana go-aankaasi uu yahay mid dowladda ay ka fiirsatay ka hor inta aysan qaadan gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransoor ayaa saxaafadda u akhriyey war-saxaafadeed ay maanta soo saareen bismillaahi raxmaani raxiim war-saxaafadeed golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya wuxuu cadaynayaa inuu aada uga xun yahay in maamulka ku-meelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya ee uu hogaaminayo shariif xasan in uu soo saaro go-aan ka soo horjeeda go-aankii dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka ee dhexdhexaadka ahaa kaasoo ahaa go-aan dowladda federaalka aada ugu fiirsatay keentayna in aan dib u soo hanano sharaftii iyo karaamadii aan ku lahayn saaxadda caalamka golahu wuxuu nasiib daro u arkaa in uu hareer maray maamulka shariif xasan dastuurka federaalka soomaaliya qodobkiisa konton iyo afaraad ee awood u siinaya dowladda dhexe ka go-aan gaaridda arrimaha dibadda haddaba golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu halkan ku caddaynayaa in go-aanka shariif xasan qaatay uusan ku metelin wakiilna kaga ahayn shacabka koonfur galbeed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladii carta islamarkaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sagaalaad ayaa isna sheegay go-aanka dowladda federaalk ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah islamarkaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada khaliijka halka dhinac lala safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado annaga marka waxaan aada uga xunnahay madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan shee aadan bulitical suicide uu sameeyey waa arrin aada u qallifsan madax madax uu isugu tuuray waa political suicide kama fiirsan go-aankan waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasado isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyey dowladdii federaalk aheed uu asaga ka soo jeeday uu dhibaateeyey waa ummad soomaaliyeed ee u baahan in la horumariyo ee soomaalida kale la gaarsiiyo soomaalida waa laga haray shacab weynaha koonfur galbeed saddexda gobol degan baa iyo boqool iyo shabeelladaas waxaan ugu baaqaynaa arrintan inay ka dhiidhiyaan dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa arrintan inay si degdeg ah u farageliso waayo mar hadduusan soconaynin article fifty four qodobkii konton iyo afaraad auna soconaynin wax dowladnimo la yidhaahdo ma jiraan waxaa laga yaabaa haddii ay sidan kusii socoto ismaamulladan gobollada in mid uu yidhaahdo sida walaalaheeni somalilan oo kale anna waa go-ay haddii ay sidan kusii socoto mayow cabdiraxiin mayow taysiyow oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed sida weyn looga yaqaano ayaa isna caddeeyey go-aanka dhexdhexaadnimada dowladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shareecada islaamka islamarkaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan sidaad ogtihiin go-aanka dowladda dhex wuxuu waafaqsan yahay go-aan islaami ah oo diini ah waay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqad icdaahuma cala luqraa faqaatil latii tabqi doorka dowladda waa door islaami ah waay oo sax ah runtii annaga dad islaam aan nahay dadka isdirarayna dad oo walaalo ahoo oo ayaga iska xigo waay oo laakiin magaca islaamka isla wadanaa hadday iskhilaafeenna in la dhexdhexaadiyo waa sida hadda ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay fa aslixuu baynahumaa hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed ayaa kusoo beegmayay xilli maalnimadii shalay maamulka koonfur galbeed war-saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka uu hogaaminayo iyagoona dowladda federaalk ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhedhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay xiisadda khaliijka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo